Wasiirka Wasaaradda Qorsheynta, Maalgelinta iyo Horumarinta Dhaqaalaha Koonfur Galbeed Soomaaliya, Mudane Dr. Cali Cabdi Macalin, oo uu isugu halyeeyay Agaasimaha Guud ee wasaaradda, ayaa kulan la qaaday wafdi heer caalami ah oo ay hogaamiyaashaan Madaxa Xafiiska Xalka Waara ee Hay'adda IOM. Kulanka ayaa waliba ka qayb galaya wasaarado qorsheynta, tamarta iyo biyo, maareynta iyo masiibooyinka, iyo maamulka degmada Baydhabo. Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Qorsheynta Koonfur Galbeed, Yacquub Xasan Xuseen, ayaa ku warbixiyay kulankan iyo waxyaabaha markaasi laga hadlay.
Wasaaradda Qorsheynta Koonfur Galbeed maanta waxaa u qabsoomay shir aad muhiim u ah oo nagala soo qayb gashay madax sare oo ka socotay hay'adda IOM gaar ahaan xafiiska xalka waara. Waxaan ka wada hadalnay sidii loo xoojin lahaa howlaha shaqo ay ka wadaan deegaanada koonfur galbeed xafiiska xalka waara uuna u noqon lahaa mid miro dhal ah iyadoo laga wada hadlay dhammaan projectiska ka socdo qeybaha kala gedisan ee deegaanada koonfur galbeed. Wasaaradda mar walba waxay advocacy mise ay xoogga saareysaa sidii mashaariicda ay fulinayso hay-adaha kala duwan ay fulinayaan ay u noqon lahaayeen kuwo tayo leh loona gaarsiin lahaa guud ahaan deegaanada koonfur galbeed. maanta waxaa kulan rasmi ah la yeelanay madaxa ugu sareeya xafiiska durable solution lora waxaan ka wada hadalnay sida mashaariicdaas ay waday laga waday qeybaha kala gedisan ee deegaanada koonfur galbeed hadday ahaan lahayd afgooye iyo hadday ahaan lahayd marka sidii loo xoojin lahaa waxaan ka hadalnay mashruuca dan wadaag sidii mar kale looga faa'iidaysan lahaa oo mar hore yani soo bilowday wasaaraddana waxay ku faraxsan tahay mar walba in ay monitor garayso ay kormeerto mashaariicda kala gedisan ee ka socda deegaanada koonfur galbeed kulanku wuxuu ku dhammaaday si guul ah waxaan laysku afgartay in maxay ahayd mashaariic cusub mar dhow daha ay ka qaadi doonaan xafiiska xalka waara ee hay-adda i o m wasaaraddana si dhow ay ula shaqayn doonto aad u mahadsantihiin